golaha wakiilada maamulka jubbaland oo maanta magaalada kismaayo ku yeeshay kala fadhigooda shanaad kulankiisa sagaalaad ayaa ansixiyey xeerka booliiska jubbaland kulanka xildhibaanada uu shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa waxaa goobjoog ahaa lixdan xildhibaan aadan axmed xaaji wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha maamulka jubbaland ayaa xildhibaanada ugu mahad celiyey ansixinta xeerka booliiska jubbaland isagoona ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay
waxaan halkan uga mahad celinayaa guddoonka golaha wakiilada dowladda jubbaland dhammaan golaha wakiilada hortayda fadhiya ee sida sharafta iyo karaamada leh u ansixiyey xeerka booliiska jubbaland walaalayaal maanta waa maalin taariikhi ah waxaad gudateen waajibaad dastuuri ah waxaad samayseen wax taariikhda gala oo dhaxalgal u ah jiilka dambe sharcigu iyo xeerku waa waxaana kala haga ee ummadii ay ku dhaqanto maanta xeerka aad meel mariseen marka dhammaan qodobadan halka ku qoran waxaan soo qaaday qodobada aad soo weydiiseen labaatan iyo sideed labaatan iyo sagaal iyo soddon iyo shan qodobka labaatan iyo sideedaad ee xeerka ciqaabta soomaaliya waxa uu ka hadlayaa xiritaanka amar maxkamadeed haddii uu leeyahay iyo haddii kaleba waxa keliya oo lagu samayn karaa xaalad iyo qaab uu jideeyey sharcigu marka qodobka afariyo tobnaad wuxuu sheegayay iyadoo aan waxba loo dhimaynin sharci kasta oo lagu dhaqmo awoodaha booliiska waxaa ka mid ah soo qabashada eedeysanaha iyadoo la raacayo awaamiirta iyo shuruucda ku xusan xeerka habciqaabeedka xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta marka qodobka labaatan iyo sideedaad saasuu dhigaya labaatan iyo sagaal sidoo kale qof ay tahay in la xiro waa in loo sheegaa in la xirayo iyo sababta loo xirayo farqada labaad haddii qofka la xirayo qofku haddiiba ay noqoto in la soo xiro oo uu sharciga ku gafo koo waa in loo sheego in la xirayo layskama xiri karo qofka isagoo aan loo sheegin wasaaradda amniga gudaha maamulka jubbaland ayaa hore xeerka booliiska maamulkaas ugu soo gudbisay golaha wakiilada jubbaland iyadoona maanta la ansixiyey